kadib markii ay maxkamadda ciidamada ee maamulka puntland ee magaalada boosaaso u fariisatay kiis dacwadeedkan toddobadan dhallinyarada ah oo ku kala eedeysnaa shan ka mida in al-shabaab ay ka mid ahaayeen labana ay horay fal dil oo toogasho a u geysteen qof rayida ayaa maxkamaddu waxa ay go-aan ku gaartay kadib markii sida ay sheegeen markhaatiyaal la arkay islamarkaasina lagu caddeeyay raggaasi falalka ay ku eedeysan yihiin in labada ka midka a ciidamada toogasho lagu xukumay ee dilka geystay sidoo kalena shanta qof ee kaleeto muddo xabsi kusii jiris ah oo toban sano ah lagu xukumay labadan rag waxa ay ka mid ahaayeen ciidamada daraawiishta ee maamulka puntland waxayna horay u dileen qof shacab ah magaalada qandala waxaa lagu xukumay xukun dil ah waxaana ku dhawaaqay xukunkooda dilka ah guddoomiyaha maxkamadda ciidamada ee puntland kolonel cabdifataax xaaji aadan labadu waxay kala duwan yihiin maleh markhaatiyaashii mid cad oo yidhaahda ninkaasaa ninka dilay oo toos ah maxkamadda markii la horkeeni waayey laakiin ay goobta wada joogeen ninka lagu dilay labadoodu ay isu soo raaceen asbaabta uu ku yidhi faysalna markhaatiyaashu ay caddeeyeen keliya ninka diiday sarkaalka in la qaado anaa madaxa kusoo dhufanaya anaa xabad kusoo dhufanaya xukun maxkamadeed maxkamaddu waxay ku xukuntay mubaarag mire muumin ina khadro axmed afardhabaatan jir ah ka tirsan ciidanka daraawiishta dil toogasho ah laba xidigle faysal ibraahim cali in xareedo maxamed soddon laba jir ah ka tirsan ciidanka daraawiishta maxkamaddu waxay ku xukuntay isagana dil toogasho ah sidoo kale maxkamaddu waxa ay sheegeen inay markhaatiyaal u heleen iyo cadeymo dacwadoodiina ay dhegaysteen shantan dhallinyarada ah ee ku eedeysan inay ka tirsanaayeen al-shabaab maxkamadda ayaa waxa ay sheegtay in raggaasi lagu xukumay min toban sano oo xabsi ah isla guddoomiyaha maxkamadda kolonel cabdifataax xaaji aadan ayaa ku dhawaaqay xukunkoodana maxkamaddu waxay ku xukuntay shareecada islaamka cabdiwaaxid macalin axmed xasan inaan raxmo macalin ibraahim labayabaatan jir ah maxkamaddu waxay ku xukuntay toban sano xariga mahad cali xuseen ibraahim inaan xareedo xabiibo shageeri mahdi labayabaatan jir ah maxkamaddu waxay ku xukuntay toban sano xariga ciidan ah yaasiin maxamed cabdi ciise ina faadimo ducaale soddon iyo sagaal jir ah maxkamaddu waxay ku xukuntay toban sano oo xarig ciidan ah puntland waxa ay waayadan dagaal kula jirta kooxo islaamiyiin ah oo deegaanada qandala iyo sidoo kale dhulka bariga fog ah ka waday dagaalo ay kula jireen maamulka puntland qaar ka mida kooxahaasi waxa ay sheegteen inay taageerayeen ururka isis waxaa horey u jirtay dhallinyaro maamulka puntland ay maxkamadahoodu xukumeen qaar ka mida dhallinyaradaasina waxaa horey loogu soo qabtay dagaallo ka dhacay puntland meelo ka mida